gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa daafuray xafiiska diiwaangelinta iyo bixinta kaararka aqoonsiga dadweynaha ee degmada dharkiinley isagoona noqday qofkii ugu horeeyey ee xafiiskiisa ka qaata kaarka aqoonsiga ee dadweynaha munaasabada daafurka xafiiskani ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya madax ka socotay niiroa iyo mas-uuliyiin kaleto wareyna gudoomiyaha degmada dharkiiley maxamuud xaaji cali fidow ayaa sheegay in dadka degan degmadaasi ay diyaar u yihiin inay wada qaataan kaarka aqoonsiga dadweynaha isna diiwaangeliyaan waxaa aada ugu faraxsanahay in aan maanta idinkuusoo idinku soo dhoweeyo degmada dharkeelle xilli aan si rasmi ah u daahfurayno xarunta cusub ee bixinaysa kaarka aqoonsiga ee qaranka niira waxaa qeyb weyn waxaa qeyb weyn ay ka tahay fududeynta aqoonsiga qaran ee niira si sahlan ay ugu helaan aqoonsiga kaarka qaranka waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee niira mudana timacadda iyo madaxda hay-adda ay gartay inay shacabka dharkeenley ay xaq u leeyihiin inay adeegan muhiimka ah la gaarsiiyo waxaana tallaabadan caddaynaysaa in dowladda ay u taagan tahay daadejinta adeegyada bulshada sidoo kale waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed amiir oo dadaal ballaaran ku bixinaya sidii loo horumarin lahaa bulshada caasimadda
ugu dambeyna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiira ayaa daafuraya xafiiska diiwaangelinta iyo bixinta kaararka aqoonsiga dadweynaha ee degmada dharkiinley isagoona ku booriyey ree dharkiinley in ay qaataan kaarka kaarkaasi maanta madad badan ma fahamsano waxau idiin tari karo dadkeena waddamada dibadda ku noolaada gaar ahaan yurub iyo america waxay garan karaan qiimaha kaarkaasi uu leeyahay qof aan la aqoonin ma jiro qofka dhinta iyo ka dhasha waa loo sameeyaa adduunyada si loo ogaado tirada dadka ku nool meesha kadibna loogu qoondeeyo caafimaadka serviska waxa la qabanayo degmo ay ku nooshahay boqol qof iyo degmo ay ku nooshahay kun qof isku mid maaha hadday ku tirsan yihiin waxbaa loo qoondayn karaa sidaas darteed waxaan idinka codsanayaa idinku dhiiri gelinayaa idinka filaya kaarka ay inaad kaarka qaadataan waxaa la yidhi waa degmadii ugu horreysay oo guddoomiye tago waa ron waxaa la yidhi degmadii ugu horreysay oo galabta aan bannaankan farxadda idinkula qaato way tahay laakiin waa degmadii ugu horreysay oon iska ident iska register gareeyo marka marka meeraha aan qaatay idinkaa i siiyey iyo degmadiinna taas ogaada waxaan filayaa inaa igu dayan doontaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa kulankeenna inuu ka dhiga mid khayr leh kala tegeenna kabacdina uuna xafido hay-adda niiro ah ayaa wado dadaallo ay bulshada ku gaarsiinayso kaarka aqoonsiga dadweynaha